tiro badan oo ka mid a soomaalida tahriibka ee dhibaatada badan u mara safarra ay ku tagaan yurub iyo maraykanka ayaa waxaa soo gaara dhibaatooyin dhinaca dhimirka ah oo ay ka dhaxlaan kadeedka qurbaha iyo waddamadii ay u tageen inay nolol fiican ka helaan bukaano qaba xanuunka dhimirka oo laga keenay wadamada britain jarmalka iyo dalka libiya ayaa dib loogu celiyey heladoodii soomaaliya waryaheenna muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa bukaanadan ku booqday isbitaalka xabeeb ee magaalada muqdisho halkaasoo lagu dabiibayo dadka qaba xanuunka dhimirka warbixintan ayuuna noo soo diray bukaano qaba cudurka dhimirka oo laga keenay dalka dibaddiisa muddooyinkii ugu dambeeyeyna kusoo kordhayey magaalada muqdisho ayaa xilligan waxaa ka soo reynaysa xaaladooda caafimaad iyadoo laga dareemayo isbeddel iyo horumar dhinaca caafimaadkooda la xidhiira bukaanadan oo intooda badan laga keenay qaaradda yurub iyo waddamada carabta qaarkood ayaa xanuunkooda ku wajahan dhinaca dhimirka uu u haleelay siyaabo kala duwan iyagoo qaarkood ay ku waasheen tahriib dheer oo ay galeen halka qaar kalena duruufo qallafsan oo ay kala kulmeen waddamadii ay gaareen uu u soo dedejiyey inay ehel la noqdaan xanuunka dhimirka oo dartiis dib loogu soo masaafuriyey magaalada muqdisho leyla daahiyo warfaa waxa ay ka mid tahay bukaanada qaba xanuunka dhimirka waxaanan kula kulmay xarunta xabeeb mental hosbital halkaas oo ah goob lagu dabiibo dadka la ildaran xanuunada ku dhaca maskaxda waxaana leyla cudurkani uu asiibay iyadoo ku sugan waddanka liibiya kuna guda jirta tahriib ay ugu talagashay inay ku gaarto ilaa dalka talyaaniga sida uu v o a u sheegay walaalkeed liibaan daahiye warfaa oo xilligaasi hareer joogay walaashii walaal haddaan tafaasiil aan kaa siiyo gabadhan ayadoo v o a nairobi ka tagtay waxay sii martay suudaan ayadoon raalli laga ahayn ayay suudaan naga soo wacday markay suudaan maraysana hadda reerku wuxuu ku qasbaa inuu dabada ka riixo oo sii wado magafo meesha layidhaha ayay ku xanuunsatay waxay la kulantay dagaaladii ahliga ahaa oo ka dhacay dalka liibiya isbitaal bangaazi layidhaha ayay muddo siddeed bilooda jiiftay dadaalo dheeraada oo aan samayno kabacdi bangaazi waa laga soo qaaday taraabulis ayaa la keenay taraabulis u n-ka ayaa la wareegey u n-ka uu ka qaban waayey isbitaallo badan oo taraabuls ka mid ah ayaa la geeyey nasiib darro waxba ka qaban waayeen dadaallo badan ehelka iyo tolka markii la isku tegey waxaa nasiib wanaag naga aqbalay inuu noo soo qaado safiirka dalka liibiya waa aan soo wadnay waxa aan keennay xabaab isbitaalkiisa ayaan keennay awl waxba ima aysan kala ogeyn laakiin hadda waxay ogaatay waxyaabo badan sidoo kale maryam daahir sabriye oo ka mida bukaanada aan xiskoodu dhammayn ee bishii juun ee sanadkan laga keenay waddanka britain ayaa si kooban uga hadashay qaabka xanuunka dhimirka ugu yimid iyo sida iminka xaaladeedu tahay adi bishii juun intayna dhalanin aan imaadin anigoon miir lahayn anoo garbaduub xiran in lay keeno qayl la dhaaminaayo marka alxamdu shukra caalamiin haddana wax alaal wixii uga baxabo ilaahay xaggiisa wax ka imaadan ku bogsoonaadan waxaasoo dhan markaan arkay aan tiingareeyo haddana haystemaan ahaay gabar gacanta waan ka wadan ilaahay amarkiis muddo laba bilood waxaan isku maray afar wadan oo yurub ka tirsan anoo raadinayo sidaan ku dalbo wiilkayyo ninkayga markaan arkana inaan sinna ku keeni karin muqdishoan ka soo dhacanoo miir lahayn dadka qaba xanuunka dhimirka ee laga keenay yurub ayaa waxaa ka mida wiil dhallinyaro ah oo ay eheeladiisu ka soo dhoofiyeen waddanka jarmalka oo uu ku noolaa wiilkan ayaa xilligii aan la kulmayey isagoo ay katiinadi lugaha uga xidhan tahay waxa uu ku luuqaynayey mid ka mida heesaha loo yaqaano raabka oo uu aad u xiiseynayey intaas kadib waxaan kala sheekaystay sida xanuunkani ku haleelay iyo cidda jarmalka ka keentay magaca maxamed faarax cismaan maxamed faarax cismaan xalkee lagaa keenay jarmalka waddanka jarmalka bal faahfaahin ka bixi sababta lagaga keenay waxaa laga keenay yani waxaasdeen waalidka ku gaaloobi cunuga meesha marka aniga mxaysden aniga hosha ku gaaloobi rabaa ee meesha kasoo wada adana guuraa rabay naag cadaana guursan rabay midka walaalkee haween naag cadaana aroosin naag mudo waa rabnaa soomaaliya lagu dalaa soo aroos aniga waxay u dhahay xanuunkaas shizofrenia la dhahayo ilaa haddan daawada way u socotaa kulle doktorka sheego daawada markay dhammaato waa gadaadina hosbitaalka daawada waa ku rahaystay laakiin wax yar dhib a meesha kula kulmay isbitaalka dhexdiisa dagaalo oo ani iyo bukaanka dhexdooda aad kula kulmay oo aad u wanaagsaneyn marka inta kale waad ka fiican tahay inta dagaalada aheen oo dadka gacantii qaadeen maane ugu dambayntii maamulaha cisbitalka xabeeb mental hosbital cabdiraxmaan cali cawaale ayaa ka dayriyey dhibaatada haysata dadka qaba xanuunka dhimirka waxaana uu qeexay in hay-adaha samafalka aanay ugu gurman dadka qaba xanuunka dhimirka marka loo eego sida ay ugu hagarbaxaan bukaanada qaba xanuunada kale ee caadiga ah cisbitalka xabeeb ee magaalada muqdisho ayaa waxaa xilligan ku sugan bukaano la ildaran xanuunka dhimirka kuwaasoo ay tiradoodu gaarayso laba boqol iyo sagaashan iyo siddeed bukaan oo isugu jira wiilal iyo gabdho xaaladooda caafimaadna ay tartiib tartiib u soo hagaagayso xasan kaafi qoyste v o a muqdisho